barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha januari waa lix sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya sahre ciidle nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkeennana waxaa ka mida dhallinyarada ku shaqaysata gaadiidka bajaajta loo yaqaano oo ka cabanaya waddooyinka laga joojiyay inay maraan ee magaalada muqdisho waxaana rag masaakiin oo iska shaqaysta oo iska xamaasha habeenkii iyo maalintii iska xamaasha haddii lagu dhaha habeenkii adoo shaqaysanaayo oo habeenkii midhaa waxaa laga yaaba inaad maaragta aad lagu dhaha orod ka laha waddadan waddadiina waxaa u soo baxday waa arsaaqad inaad raadiso haddii askariga kusoo kusoo isaawir liif kugu garaacmay baarkii liif kugu dha qori kugu qabto kudha orta iska laabo dhibkeeda leedaniyo saa'id ay noo saamaysa arrintaas sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aan la yeelanay majaajilayste ku sugan magaalada boosaaso bakac bakac burburkii baan dhashay boosaasaan jooga beriya garoowe bandarrada kale soomaali badankeed alla hayaay baawur cad baan wataa baraf iyo maraaci baastafalooro bawa soo caday beelaan u labisna babtaydaa ii duuban bushqa waan u socdaa bakac bakac
qodobadaasi iyo kuwo kale oo heesihiina ay ka mid yihiin ayaad barnaamijkeenna ku maqli doontaan
codkaasi yurub geenya goordho ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida
booliiska dalka bangaladesh ayaa maantoo jimco ah sheegay inay toogasho ku dileen mid ka mid a raggii ka dambeeyey weerarkii sanadkiina dhaafay dadka badan lagu dilay makhaayad ku taalla magaalada caasimada dalkaasi ee dhaka saraakiisha booliisku waxay sheegeen in nuur al islaam marjaan oo lagu tirinayo inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkaasi qorshaysnaa ee makhaayadda lagu qabsaday bishii julaay ee lasoo dhaafay halkaasi oo ay ku dhinteen labaatan qof oo ay afduub ahaan ugu qabsadeen oo badankoodu ajaaniib ahaa booliisku waxaa kale oo ay sheegeen subaxnimadii hore ee saaka wakhtiga dhaka in ay sidoo kale toogasho ku dileen nin isagana la tuhunsan yahay inuu argagixisada ka tirsanaa balse ninkaasi wax tafaasiila lagama bixin magaciisa iyo aqoonsigiisa saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa shalay kulan la qaatay golaha senatka maraykanka iyaga oo sheegay in ruushku falageliyey doorashadii maraykanka ka dhacday bishii noofembar ee sanadkan hase ahaatee waxay ka gaabsadeen in ay tallaabadaasi gacan siisay in donald trump uu guulaysto iyo in kale agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda qaranka maraykanka james claber ayaa sheegay in ruushku uu caan ku yahay in uu farageliyo doorashooyinkiisa iyo xataa kuwa dalalka kale wuxuuna agaasimuhu sii raaciyey in doorkan ololaha ruushka ee uu ku faragelinayay doorashada maraykanka ee uu qaaday ay ahayd mid aan hore loo arag
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaasi aad naga soco nagala socotaan waa v o a washington dowladda hoose ee magaalada muqdisho ayaa baabuurta yaryar ee loo yaqaano muuta bajaajta ka joojisay inay isticmaalaan waddada muka makaal mukarama marka la gaadho galab qabtay amaba gabaldhici tani waxa ay saameyn ku yeelatay dhallinyarada ku xoogsata baabuurtaasi maj- bajaajta sida ay v o eda u sheegeen qaar ka mida cabdiqani yuusuf xasan ayaa ka mida dhallinyarada v o eda u warantay waana mid ka mida dadka isticmaala bajaajta mid ka mida dadka isticmaala bajaajta ayaa wariyaha v o eda ee muqdisho uga waramay in wadooyin badan aanay hadda mari karin xilliga fiidkii wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan arrimahaasi ku eegaya
dowladda hoose xamar ayaa mooto bajaajta ka joojisay inay isticmaalaan wadada mashquulka badan ee makal mukarama wixii loo gaaro gabaldhaca kadib tani waxay saameyn ku yeelatay dhallinyarada ku xoogsata bajaajta sida v o da u sheegay cabdiqani xaynuuf xasan oo ii sheegay in wadooyin badan ay dowladda hoose xamar ee xilli hore ka joojisay inay isticmaalaan marka een, cid ciddeedan ka biishaa oo waa ku qarabtaa mootadan aan ku qarabtaa anigaana iskale cawada een, inkasta oo la xiray een, degada een, eleboorka oo hadda wad- een, hoteelada agagaarkooda xataa aan ka qaraabo jirnay la xiray haddana arrinkiiya waxayba sii noqotaba waddo oo adiga lambar afar oo een, santarki ah oo la dhex maraayo oo dadka dhan maraayo baabuurta ka wada qaraabaynaysay oo la celshay mid ka mid a isticmaalayaasha bajaajta ayaa ii sheegay in wadooyin badan aysan hadda mari karaynin xilliyada ay wataan bajaajta haddana ay kusoo biirtay in laga joojiyo wadada mashquulka badan ee makal mukarama oo dadku inta badan xilliyada habeenkay ka adeegtaan habeenka waxay noqonaysaa wixii maka almukarama kusoo hoyo jiray inaysan soo mari karin kii degadana lama mari karo marka kale go weyn ayaa u baahan kii iliboorkiina ma mari karno iliboorka awalaa la xiray haddana waxaa la xiray degada haddana maanta caawa xalay oo ugu soo horreysay waxaana laga xiray maka almukarama madaxtooyene awal sayidkaan ku ekeen jiiro yaraan ka bixi jirna oo sayidka ah sayidkina waana laga xiray halkaas marka dhibaato aad u saameyn badan ayaa naga haysato wadooyinkaas xirmadooda ah makaa'il muude wuxuu ka mid yahay dhallinyarada ku shaqaysata mooto bajaajta wuxuuna v o da u sheegay in wadada laga joojiyay saameyn ku yeelatay nool maalmeedkii caadiga ahaa ay kaga shaqaysan jireen muqdisho waxaan joogaa wadada mashquulka badan ee makal mukarama dhallinyaro badan ayaa xilliyada habeenkii hadda ay u suroobi weysay inay shaqaystaan oo xirfadda bajaajta ku shaqaysanayay dhallinyaraha la joogo walaal say idiin saamaysa wallaahi nin yahow saa'id aad iyo aad bay noo saamaysay waayo waxaan ahay rag masaakiin oo iska shaqaysta oo iska xamaasha habeenkii iyo maalintii iska xamaasha Ee, haddii lagu dhaha habeenkii adoo shaqaysanaayo oo habeenkii midhaa waxaa laga yaaba inaad maaragta aad lagu dhaha orod ka laa waddadan waddadiina waxaa u soo baxday waa arsaaqad inaad raadiso Ee, haddii askariga kusoo kusoo istaago liif kugu garaacmay baarkii liif em, kugu dha qoriga kugu qabto ku dha orod iska laabo dhibkeeda leedaniyow saa'id ay noo saamaysa arrintaas marka waa xagga meesha lagaa celiyay hadda waa waddadan dheer een, maka almukarama ilaa sayidka ka soo bilow ilaa iyo nambar afar soonahaas waa waa ma mari karna habeenkii aa waxaa waaye bilaabataa habeenkii adiga waxay bilaabat markay maqribda dukada kadib insha allah markaasay bilaabanaya waddada la xidhaa hafayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax umar xalane ayaa u sheegay v o a in sababo la xiriira amniga u joojiyeen in mootooyinka xilliga habeenkii wadada ay maraan Eh, waa mahadsan tahay xiliyadan oo amniga la rabo in boqolkii boqol la adkeeyo ujeedka ugu weyn waa in la kontaroolo amniga Eh, waa gaadiid sahlan oo cid walba isticmaali karto marka si loo hakiyo iyo isku socodkaas oo dhan iyo mas-uuliyaddaas oo dhanna loo taxamulo ayuunbaa loo hakiyay adeer habeenkii loo hakiyey Eh, maalintii oo dhan way adeegi karaan Eh, habeenadii oo dhan waxay mari karaan wadooyin badan oo oo magaalada dhexdeeda ah ay mari karaan laakiin wadooyinka ama wadada muhimka ah ee maka almukarama ku saabsan ee ee ee aadka iyo aadka loo isticmaalo ayuunbaa habeenkii laga hakiyey qadiyad maaha ee xumeyn maaha keliya waa control amni weeyaan cid walbayna muhim ugu tahay oo danu ugu jirtaa makaa'il ayaan weydiiyey ahmiyadda goonida ah ay u leedahay wadadan makaal mukarama wuxuuse iigu jawaabay waddadana dhaqaale fiican ka helnaa Een, waxaa waaye habeenkii waa meel mashquul badan dadkii habeen iyo maalin waa socdaan anigana waxaan danaynaa intaas waa marka dadkaas kala socodkaasaan danaynaynaa ana wax faa'iido badan intaas nooga leedahay waddada waa nadiif baa- baashka jawi mayso meelaha kale daad waxaa laga yaabaa waddooyin burbursan inaa ku aadaa laga yaabaa marka tan waxaan u su'aalna waa intaas iyo nabadgelyadaas marka wadadan way ka fiicanta wadooyin kale aa waa ka fiican tahay waana ka dhaqaale fiican tahay marka intaan ka hadalno
laba habeen ma dareento wax hoosu dhac lacagta kusoo geli jirta saa'idaan u dareennay saa'id weliba saa'idaan u dareennay waxaa waaye waxaan u dareennay matalan waxaa laga yaabaa inaad soo baxdo sagaal sac ama siddeed sac oo kale een, maalintii ilaa habeenkii afar saac shan saac waa shaqayna kadib waxaa heli jirnay ugu yaraan markay u yaraato labaatan dolar ilaa siddeed iyo toban dolar haddeer meel la marmale markaad aad leedahay shaqo tagba waa ciidan oo ku hortaagan kudha orod kalaa meeshaan ninkaa waddo asaga wuxuu ku leeyay nin waa kaa diga waa kaa lugeynaa een iga tag walaalow ay dhibina marka waa saa'ida noo saamaysa cabdiqani xaynuuf ayaa ku doodaya in dowladda hoose xamar ee bishii ka qaada lacaga canshuuro ah oo gaaraya siddeed iyo toban dollar haddana waddooyinkii laga xiranayo aniga canshuur waa baxshaa oo xataa siddeed toban dollaraan dhiibaa haddaana haysan xataa si xumay kuu gelayaan way ku jir dilayaan xataa mararka qaar meelaha ay iyo ka xirteen xataa markii san aa u maraysid een inay ku istaajiyaan cabdifataax xalenaha afhayeenka gobolka ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in dhallinyarada canshuuro laga qaado haddana waddooyinka inay maraan iyaga si gaara loogu diido canshuur bixiyuhu muwaadin walbay waajib ku tahay oo inuu canshuurta bixiyo afar laamiyaan xamar ka dhisnay muddo hal sana ah oo maayarka caasimad u shaqaynayo waddan la mara xamar lama weysna makaa'il ayaa u sheegay idaacadda v o a inaysan amniga waxba u dhimin dhallinyarada wadata bajaajta waxa qarxaana aysan iyaga ahayn wallahi aniga umalaymaa kuley markaan shakhsiyaddeeda ka hadlo abni waxba uma dhimin annaga mana weligeena wax lanoo geysan bajaaja qaraxda lama dhihin bajaaj wax lagu qabta lama dhihin baawartii qarxiis in la gudbiyo masaakiinta shaqaysa aysan la celiyan wallahi saa'id uga xunaa guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu arrintaasi uu ka joogsado ee waxaana rag masaakiin oo iska shaqaysta habeen iyo maalin shaqaysta ilmo ku xidhiiro xaas ku xidhiiro guryo laga rabo guddoomiyaha waxaan ka codsanayaa arrintaas inuu naga fududay annaga mooto bajaajta ayaa labadii sane ee lasoo dhaafa waxay aad kaga shaqaynaysa muqdisho waxayna tan koobaad fursad shaqa abuur u noqota dhallinyaro badan halka dad ay ku adkaad gaaridda xaafado fogfog lacaga badanna kaga bixi jireen ay qiimo jaban ay ku heleen isticmaalka gaadiidkan sahlan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haatanna dhankaas iyo magaalada boosaaso haddaan aadno waxaa maanta marti noogu aabro abwaan ama majaajileyste ku nool magaalada boosaaso oo lagu magacaabo faarax jacayl wuxuu inala wadaagayaa qaybo ka mid a majaajiladiisa uu sameeyey wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay maanta barnaamijkeena sanadka cusub waxaan u diyaariyay anuu abwaan xigmadaad shaa sanadka cusub maantay jawiyo kala duwan tawxiidyo leh nabay ammaan leh geeraar leh gabayay leh halxiraala me mahmahya leh hees leh majaajilo leh dhaantale baan u diyaariyey caawa hadde hasha hadday dhasho wax maala u baahaya biraha u cula miyaanu hayaa abwaan faarax jecel marka la yidhaahdo dad badan baa qoslaya abwaane goobaha hadda oo kale aan isugu nimo waxay ahayd meel inta badan aan ku kulanno gooba ay dhallinyaradu aad aad ugu majaajilayso o aad aad uga qosliso isla markaana dhallinyarada inta badan aad wakti la qaadatid sanad cusub baa la galay barnaamij dhallinyaro badan baa ku dhegeysanaya maxaa odhan lahayd sanadkan saaxiib halkaa qosolka adoon ila gaarin qosolba ma yaalla soomaaliya waxaa yaal qarax waxaa yaal qori dhacya waxaa yaala khasaaro waxay rabtaa maanta wax la hadla oo way cayigeliya dhanka dhallinyarada xilligan maxaa dhihi lahayd barnaamijka maxaa mujaajilo ah maxaa qoslo haysaa
waxaan ka wan lahayn dacdiinna ma dhegaysataane shan iyo soddon jir intuu u wen yahay toban jirna u yar yahay sida tan baa yaa usoo diyaariyey miiska markaa garaacayso faraha xanuun ma jireen ma lahan hiddii dhaqan wey waxaan orga lama aqoon markaan garaacaya afartan sano kahor baan garaacaya anugu waa hiddii dhaqan hiddii dhaqankeena dadkii diid qof walbana wuxuu raadinaya cimaaraadka carabiga wuxuu baranaya ingiriiska aad soo xamaalataan xamaal xamaal xamaal maxaa ka dhaca hal xabo bal halka hadday bakac bakaac burburkii baan dhashay boosasaan jooga beriya garoowe bandarada kale soomaali badankeed alla hayaay baabuur cad baan wataa barafya maraaci baastafaloro bowa soo cabay beelaan u labisna babtaydaa ii duuban bushqa waan u socdaa bakac bakac dhallinyarada anigoo anigoo isdhacaadaynayna baa intaa ugu tuuray kabacdina tanaan ugu celiyey maxay ku dheheen marka dhallinyarada intaas waa runtaabay dheheen labiskayga dhaqdhaqaaqayaa u badan oo ilaahay sodomeeyaha saa ugu hagoogan baa waxaan mooday meesha in kitaabaya lagu furan hayo maxaadiro lagu hayo mise dhar ruudhe iyo surwaalo xun iyo balan michael jackson aha la kala boobayaa qosolba waryaaya war annaga kutubigii dhiibaa irsaalaye saraawir iyo boowa maxaa lagu hayaa waa garanayeen qosol baa laba daas war waxaan mooda qur-aan meesha in lagu furanaye ma waxaa la isku haystaa kuboodyo iyo kooro carab iyo kanada laga keeniyey kongareyska howdhe qosol baa loo kala diday marka haddeer waxaa qosol een, aniga ima hayo horta saaxiibow aniga sembire qosol iyo jacayl iyo waxbaa igu qalqalaysaa magacaan jacaylku waa jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylka laga raacda halkaa geeraan ma geliya abwaan faarax jecel soo luma dhahani aniga waxa weeye dad baa igu bixiyey hadda ka hor saddex iyo toban baan jiray jacaylku waa jacaylka ilaahay rasuulkiisa kan saddexaadna waa kan gabdhaha een, sanadka cusub digniintii bal halakan ku celi kabanka badlaanina adeer boosaasoy ballama bilcamahan jeclaa bulshadaba dhammaan dhammaan dhammaan bal aan kula ballamo haddii boqornaho balad caabud waqbar barkaan galbeed baalaha wareer baashi aa baxay bilan hooyaday iiga baaqayo layga beeray baan soo booqanina insha allah bahoolyaw u qabay ballaan kula ballamo igama adumin sanadka cusub baan ugu talagala waryaa been hayga sheegi dadku wuxuu daneeyaa inuu dabaada aade tahriib tahriib taladi bacdaba tahriib maxaa loo galay tahriibu dareere anigu badda uu ku daadke badda badda badda bari waxaan dabaal aqoona bad iska aadahaya ba iska aadba baashu xisaab bay ku socotahay badda uu ku daatee daris iyo walaal dadkii dhalay dabadeed la waayaa darsi walaal iyo dadkii dhalay dabadeed la waayaa alla wiilkayga mabadda cuntaymsa lacag buu iisoo dirin talow gafa waa dhaabta ma gafa waa dembi anigu anigu anigu waxaan daneeyaa inaan dal ka jooge ciidanna dahabka dariin bacaadka taalgeedaha dugood dalleel iyo nabad dib jirku ahaadee dalleel iyo nabad nabad
kaas wuxuu ahaa abwaan faarax jacayl oo magaalada boosaaso ugu warramayay wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf haatanna dhinacii heesaa haddaan aadna waa heestay ku luuqayso fanaanada yurub kenya waa heesta casha
soomaalin kuma baran muuqaaga lama dhicin hadalkaagu ima marin malab layma ka marin malab malab malab layma ka marin Sow, sow, soomaalin kuma baran muuqaaga lama dhicin hadalkaagu ima marin malab layma ka marin malab malab malab layma ka marin sow jacaylguma mudin naftu sow kumay mudan miirkaaga kama helin miyaan meelu kacaya sow madaxa madaxa ma degin sow madaxa madaxa ma degin sow jacaylguma mudin naftu sow kumay mudan miirkaaga kama helin miyaan meelu kacaya soo madaxa madaxa ma degin soo madaxa madaxa ma degin jacaylaygu maashee sida mayayga igu hood miiraale miiraale xoog badan igu noqoy igu noqoy mahiiga hadba mawjad igu kici igu kici hadba mawjad igu kici hadba mawjad igu kici igu kici igu kici hadba mawjad igu kici jacaylaygu maashee sida mayayga igu hoor miiraale miiraale xoog badan igu noqoy igu noqoy mahiiga hadba mawjad igu kici igu kici hadba mawjad igu kici hadba mawjad igu kici igu kici igu kici hadba mawjad igu kici alla magan alla magan alla maganee kuu go'ay inta maalmoo ii dhiman naftu adiga kuu magan kala maarmi mayne kala kala kala maarmi mayne alla magan alla magan alla maganee kuu go'ay inta maalmoo ii dhiman naftu adiga kuu magan kala maarmi mayne kala kala kala maarmi mayne an ahaana laba mida amilkooda noloshuye jacaylkoona maalgeli hallaynoo masharaade caashaq raagay raagay meelmari caashaq raagay raagay meelmari an ahaana laba mida amilkooda
yurub maxamed cabdi yurub geenyo heesteedaasi inta haddaynu ku soo dhaafna haatan waa dhinacii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeenna dhallinyarada maanta haddii aan ku bilowno wararka afrika weeraryahanka xulka aljeeriya iyo kooxda lester ee dalka ingiriiska riyaad mahres ayaa loo magacaabay xiddiga sanadka ee qaaradda afrika mahres oo ah shan iyo labaatan jir weerarka ka ciyaara ayaa abaalmarintan oo uu sanadkiiba mar bixiyo xiriirka kubadda cagta afrika kaga guulaystay laacibka dalka gabon iyo kooxda brushia dodmond pieri emerig obamian kaalinta saddexaad waxaa galay weeraryahanka xulka qaranka senegal iyo kooxda liverpool sacdiyo mayn sidoo kale xiriirka kubadda cagta afrika ayaa magacaabay laacibka ugu wanaagsan ciyaartooyda da-da yar waxaana abaalmarintaasi ku guulaystay weeraryahanka kooxda arsenaal iyo xulka qaranka nigeria alexis iwobi dhinaca kalena iyadoo ay maalmo kooban ka hareen furitaanka koobka qaramada afrika ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka ayay xulalka ka qaybgelaya soo dhammaystirayaan ciyaartooyda uga qaybgeli doonta xulka kubadda cagta uganda oo markii ugu horreysay muddo sagaal iyo soddon sano kadib ka qaybgeli doona koobka qaramada afrika ee sanadkan ayaa macalinka xulka qaranka milton starajevich waxa uu ku dhawaaqay ciyaartooydiisa kama dambaysta ah macalin multin ayaa xulkiisa hogaamiye uga dhigay weeraryahan geovari massa oo aanan xulka qaranka wax gool ah u dhalin muddo siddeed bilood ah timothy denis awani iyo moxamed shacbaan ayaa ka mid ah ciyaartooyda la yaqaano ee xulka lagu soo diray laakiin waxaa macallinka uu ka tegay goolhaye benyamin ojan iyo musamil mutyaba uganda waxay isku guruub yihiin xulalka gana maali iyo masar dhinaca kalena ciyaartooyda gaana u matali doonta koobka qaramada afrika ee sanadkan ayaa lagu dhawaaqay iyadoo xiddigaha laga tegay sanadkan uu ka mid noqday weeraryahan cabdulmajiid waris tababare auran grant ayaanan kusoo darin shan iyo labaatan jirkan u safta kooxda looqiyeen ee dalka faransiiska taasoo layaab ku noqotay qaar ka mid ah taageerayaasha xulka gana laakiin laacibinta la yaqaano ee xulka gana lagu soo diray waxaa ka mid ah asamo jian oo ah kabtanka xulka qaranka iyo ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda westham andrew eu gana waxa ay yimaadeen fainaalka koobkii ugu dambeeyey ee afrika sanadka labada kun shan iyo tobankii waxaa rigoorayaal uga badiyey xulka ivorcos dhinacaasi yurub haddii aan eegnana kooxda barcelona ayaa khasaaro kala kulantay lugta koowaad ee wareega lix iyo tobanka koobka dalka sbain ee kooba dal rey kadib markii ay xalay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda atletic bilbao atletic bilbao oo ciyaartu ku dhammaysatay sagaal laacib ayaa barcelona kaga naxsatay laba gool oo darandoori ahaa saddexdii daqiiqo ee ugu horreysay ee gelankii hore ee ciyaarta waxaana goolashaasi kala dhaliyay laacibiinta kale ah aritis aduris iyo inaki williams barcelona oo ay u safnaayeen xidigaheeda ay ku dhaaratay ee kale ah messi neymar iyo suwares ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta heshay gool uu laadka xorta ah ku saxiixay leonel messi inkasta oo uu messi mar kale alwaaxa goolka ku dhiftay kubad haddana waxa uu ku guuldaraystay inuu kooxdiisa ka badbaadiyo guuldaradii ugu horreysay ee sanadkan ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka is-aragga labaad ee labadan koox ayaa arbacada soo aadan waxa uu ka dhici doonaa garoonka kooxda barcelona ee nuukan dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimona waa naga intaa
nuur xasan nuur bukhaari ayaynala socodsiinayey isboortiga haatanna waa dhinacii heesaha iyo mar kale fanaanadda hodan cabdiraxmaan
codkaasi hodan cabdiraxmaan wuxuu gebagabow yahay idaacaddayadii duhurnimo saare cidla nuuryaano ismaaciil xuseen farjar idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh